bismi illaahi raxmaan raxiim halkan sheikhu wuxuu ka gelayaa baab ka mida abwaabta naxwada oo loo yaqaan baabu tanaasuc baabkan hore umaanan aragan u malayna hadda ka hor atanaasuc luqatan waa altajaadul wاtajaadub atanaasuc luqatan waa altajaadul wاtajaadub waa daal wاtajaadub ba abaa u danbaysa xagga xaqiiqada iyo istilaaxa shiiqa sheegaya atanaasuc macnaheedu waa atajaadul waa dood watajaadub iyo kala jiidasho tajaadubka waa shaygoo la kala jiito la iskula dhego shay inta la iskula dhego la kala jiidanaya tajaadub la yidhaha baabkaani marka waa baabu tanaasuc waa baab ku saabsan dood iyo isqabsi filcamali camalkii la ysku qabsanayo laba caamil ama saddex caamil ayaa hal macmuul iskula dhegaya anaa iskale iyo anaa iskale anaa qaadanaya anaa qaadanaya baabkaasaa waxaa la yihahdaa baabu tanaasuc wuxuu yidhi shiiku xaqiiqatuhu ay wa xaqiiqatu tanaasuc tanaasuca xaqiiqadiisa waxaa way an yataqadama caamilaani aw akharu inay hormaraan laba caamil ow akharu ama wax laba ka badan waxa laba ka badan waa saddex saddex caamil ka badan inay macmuul isku qabsadeen lama maqal lamana sheegin tirada ugu badan saddex waa laba caamil ilaa saddex caamil waa afar caamil iyo shan caamil carab lagama maqal oo hal macmuul isku qabsanaya lama maqal markii la leeyahay waa bacda alistiqraa'i waatatabuc markii la raacraacay la raadiyey hadalladii carabta la aruuriyey waa la soo waayey saddex caamil wax ka badan oo hal macmuul isku qabsanaya kalaamulcarab laguma arag markii la baaray kadib laakiin inta ugu badneedee la arkay meeqay noqotay saddex waa saddex caamil oo macmuul isku haysta laba caamil oo macmuul isku haysta taasi waa lagu hayaa fii kalaamilcarab waana badan tahay marka ow akhar maxaan ku qaydaynaa ow alaaa basaan leenaha aarkan ha u maleeya inay furan tahay wixii ka badan laakiin saddex unbay ku egtahay hal xabo unbay ka badan tahay wa xaqiiqatuhu xaqiiqadiisa waxaa waaye an yataqadama caamilaani inay laba caamil hormaraan ow akharu maxaan leenaha ow alaaa ama saddex caamil inay hormaraan saddex wax ka badan ma hayno wayataahara ouna dib dhaco macmuulun mid lagu camal falayo fa akaru iyo wax ka badan macmuul iyo wax ka badanna ay kadib dhacaan wayakuunu uu ahaado wayakuuna uu noqdo kullu waaxidin min alcawaamil اlmutaqadima mid walba oo cawaamishii soo hormartay ka mida uu noqonayo yatlubu dalika almutaakhira mid dalbaya midkaa dambe kaasaa waxaa la yihahda atanaasuc tanaasuc waxa waaya an yataqadama caamilaani laba caamilaa hormaraysa ow akar ama laba wax ka badan oo meeqa way labada wax ka badan saddex caamilaa hormaraysa kow markay saddex caamil ama laba caamil hormaraan labadaa ugu badane maxaa kadib dhacaya wayata'ahara canhu wayata'ahara macmuulun fa akar hal macmuul ama wax ka badan ayaa dib u dhacaya hal macmuul wax ka badan wuxuu ula jeedaa maalan haddii cawaamisha saddex yihiin waxaa dhici karta laba macmuul inay gadaal taalo saddexdan mid walboo ka midana wuxuu rabaa macmuuluu rabaa macmuuladana meeqa waa laba keliya waa dooda meesha imaanaysa soo maa waa la isku qabsanayaa wayakuunu wuxuu ahaanayaa marka wayakuuna wuxuu ahaanayaa kullu waaxidin mid walba oo min alcawaamil almutaqadima cawaamishii soo hormartay ka mida wuxuu ahaanayaa yatlubu mid dalbaya oo raadinaya dalika almutaakhira midkaas dambeeya ayuu raadinaya mid walbo cawaamisha ka mida muxuu rabaa macmuulkaa dambe inuu asiga qaatou rabaa meeshaas maxaa ka yimid marka tanaasuc iyo isqabsiyaa ka yimid yaa la siinayaa oo loo xukumayaa shiiqaa sheegi doona waa imaanaysaa wuxuu yidhi naxwu qowlihi tacaala aatuunii ufriqa calayhi qitraa aatuunii isiiya ufriqa calayhi aan ku shube waa derbiga uu dhisay qitran nax- nuxaas la dhalaaliyey ama maar la dhalaaliyey aan ku shubee issiiya wey aatuunii ficilkan aatuunii waa ficil laba mafcuul qaata hadda wuxuu ka kooban yahay aatuunii ficil iyo faacil iyo mafcuuluu hadda ka kooban yahay mafcuulkan kii koowaad way na- aatuunii nuunta ku jirta nuunlwiqaayo waa macruuf ya-duna waa maxay waa mafcuulkii waawuljamaacahana waa faacilkii ficilkan aatuunii marka maxaa ka maqan maxaa ka maqan uu tabayaa mafcuulkii labaaduu tabayaahoo ka maqan ufriq asiga mafcuulba ma hayo muxuu u baahan yahay mafcuulu asna rabaa mafcuulki maf- hal mafcuulay qaadataa ufriq halkii xabbay rabtaa iyadu laakiin halkiisan haysan ufriq marka waxay rabtaa inay qidran mafcuulkii ka dhigato aatuuniina waxay rabtaa inay mafcuulkii labaad ka dhigato meeshaas marka maxaa ka dhacay tanaasuc iyo isqabsiyaa ka yimid yaa loo xukumayaa shiiqa keeni doona mas'ale khilaafiya waa ciddii loo xukumay laakiin tusaalaha inaan fahamnaa hadda muhiima waxa la isku haysto waa qidran labada caamil ee ku doodaysana waa caamilka aatuuni iyo caamilkan ufriqa ah wa qowlika iyo qowlkaaga aad tidhi darabanii wa akramtu zaydan darabanii waa i garaacay wa akramtu zaydan zayd waan karaameeyey almutanaasac fiihi waa midka lagu isku haysto almutanaasac fiihi haddaad maqasho waa midka doodu ka taagan tahay zayd waayo hadda waxaa la isku haysto waa zayd darabanii maxay rabtaa maxaa ka maqan faacilaa ka maqan wa akramtuna maxaa ka maqan yaa mafcuulaa ka maqan hadda sheekhu tusaalaha sow noogu sheegay waxa wax loo xukumay hadda waa cadyihin labadooda soo maha yaa la siiyey zayd yaa akramtu yaa la siiyey ilan darabani haddii la sii lahaa zaydan lama dheheen zaydun baa la dhihi lahaa faacilaa looga dhigi lahaa dooddu hadda waxay ka taagan tahay darabani oo faacil rabta iyo akramtu oo mafcuul rabta ayaa isku haysta zayd zayday isku haystaan labadooda darabanii waxay rabtaa inay faacil ka dhigato la yidhaahdo darabanii wa akramtu zaydun in la yidhahday rabta oo ayada zayd ay faacil ka dhigato akramtuna waxay rabtaa in zaydan la yidhaahdo ayada ay mafcuul ka dhigato meeshaasi maxaa ka dhacay tanaasuc baa ka dhacay macmuul markii lagu leeyahay marka faacilku soo kuma jiro macmuulaadka ha taas marka yaal ilo macmuul mafcuul lagama wado mafcuulna waa noqonayaa faaciluu noqonayaa jaaru majruur buu noqonaya jaarumajruurku macmuul waayo daraf buu noqonaya waxaasoo dhan macmuulaadaa la isku yidhaahdaa waa soo marna hadda ka hor macmuulaadka waaya wanaxwu allaahuma salli wasallim wabaarik calaa muxammadin sala allahu calayh wasalam allaahuma salli wasallim wabaarik salli waa ficil ducaawa lafdigu laakiin amar baa la yidhaha soo maa ta'aduban maca allah waxa le waa ducaa wasallim waa la mid wabaarik waa kadaalika saddex caamil waa saddexdaas caamil mid walboo ka mid ah wuxuu u baahan yahay jaarumajruuruu u baahan yahay asiga ku tacalluqa halka xabee lahaaye jaar- macmuulkaana hadda ama jaarumajruurkaana waa calaa muxamadin soo maaha ma waxaa la siinayaa baarik ma waxaa la siinayaa sallim ma waxaa la siinayaa salli tanaasuca ka jiro waa la ysku haystaa wuxuu yihi sheikhu raximah ullah walaa khilaafa khilaaf kama jiro في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت warkan marka koowaad inaad si fiican loo dabdiyo waay wuxuu rabaa sheikhu inuu ku fahamsiiyo arrintan khilaafka ku jira ma ahan ma bannaan tahay mase ma bannaana khilaaf ku saabsan maaha khilaafku wuxuu ku saabsan yahay ma kan hore in la siiyaa fiican mase ka dambe in la siiyaa fiican farqigaa u dhexeeya soo maaha yaa ma bannaan yahay ima bannaana iyo yaa fiican inay qaadato waa kala labo maxaa afdala waa wax la isku haysto ee maxaa bannaan ma ah wuxuu ku yidhi walaa khilaafa khilaaf kama jiro fii jawaasi icmaali ayi alcaamilayni aw ilcawaamili shi'ta khilaaf kama jiro bannaanaanshaha icmaali ayi alcaamilayn in la camal siiyo labada caamil midkii la doono aw ilcawaamili ama cawaamisha midkii shi'ta aad doonto inaad camal siiso oo caamil macmuulkan aada asiga uga dhigto macmuul khilaaf kama jiro inay bannaan tahay cawaamishu hadday saddex yihiin iyo hadday laba yihiinba midkaad doonto inaad macmuul uga dhigto khilaaf kama taagna inay kuu bannaan tahay khilaaf kama taagna wainama alkhilaafu fi lwlaa khilaafku wuxuu ku saabsan yahay uun fi lwlaa midka owlaysan alwlaa waa alafdal yacni midka fadliga badan midka mudnaanta leh waa midkee way wuxuu khilaafku ku saabsan yahay faاkhtaara albasriyuuna reer basra waxay doorteen icmaal aلthaani midka labaad camal siintiisay doorteen liqurbihi dhowaanshihiisa inuu dhow yahay awgeed waاkhtaara alkuufiyuuna kuufiyuuntuna waxay doorteen icmaal alأwali midka hore camal siintiisa lisabqihi soo horumarkiisa awgeed qolaba meelay wax ka fiirisa waxaa la yidhi labadan caamil ee halka macmuul ku doodaya midna waa soo horreeyey midna macmuulka u dhow yahay soo sidaa maa hadda aatuunii ufriq calayhi qitraa labada ficil aatuunii baa soo horreysa labadoodana ufriq baa waxay u dhowdahay kelimadda ah qitran reer basra waxay yidhaahdeen aljaaru axaqu bisaqabihi sida xadiidka nebiga ahaa deriska ayaa ku xaqnimo badan manfaca ama manaaficda deriska qofka deriska ayaa ku xaqnimo badan deriska kale wixii laga helaya ama wixii manaaficdiisa asiga ku saabsan waxay yidhaha marka deriskaa la siinaya labada ficil midka deriska ah ayaa macmuulka la siinaya waa liqurbihi meeshay yidhaahdeen reer kuufa waxay yidhaahdeen alxaqu liman sabaqa xaqi ciddii soo hormarta iska leh labadooda yaa soo horreeyey aatuuni baa soo horreysa ayada in la siiyo waa yidhaah maadaama ayada ay soo horreysay waa lisabqihi soo horumarkiisa awgeed ayaa lagu siinayaabee sida saxiixa waa icmaal athaani kan labaadaa la siinayaa macmuulka macmuulka midka labaadaa la siinayaa qowlulbasriyiin ayaa raajixa alimaam ibnu maalik iyo keyrkiiba qowlkaasay rajaxeen in midka labaad in la siiyaa ay raajixtaa kan horena waxa lagu samaynayo oo lagu daaweynayo arrinkiisa shiiqaa sheegi doona laakiin sida saxiixa ah macmuulkan laysku haystay doodu ka dhacday waxaa loo xukumayaa caamilka labaadaa loo xukumayaa waxaana loogu xukumayaa waa liqurbihi dhowaanshaha oo u dhow yahay awgeed ayaa loogu xukumayaa wuxuu yidhi sheikhu raximahullah fain acmalta alwala haddii midka hore aada camal siiso kan hore yaa camal siinayay madhabkee waa kan hore in la camal siiyo ya waa madhab alkuufiyiin kan koowaad alawal haddaad maqasho waa mid ka hore in la camal siiyo yacni kan hore haddaad camal siiso acmalta thaani midka labaadna waxaad camal siinaysaa fii damiiri daalika alismi aad waxaad ku camal siinaysaa damiir u sugnaaday isimkaas fii damiiri daalika alism isimkaas damiirkiisa isimkii almutanaasaci fiihi dhexdiisa lagu dooday almutanaasac za-da waa kor dhigaysa waa midka la ysku haysto wuxuu leeyahay haddaad kan hore camal siiso tusaale ahaan aatuunii ufriq calayhi qitraa haddaan kan hore camal siino qitran mafcuul labaadaan ka dhigna soo ma saasaan raajix ka dhigna waa calaa madhab ilkuufiyiin waay ufriq maxaan u tari karnaa waxaa loo tarayaa waxaa loo soo qadarayaa damiir u noqonaya almutanaasac fiihi almutanaasac fiihi yaa waaye hadda tusaale ahaan yaa qidran waayo soo maa damiir ayada u noqonaya oo waxaad leedahay aatuunii ufriq calayhi qitraa ay aatuunii ufriqhu ayaad leedahay damiir ayaad u qadaraysaa damiirkaasiyuu u laabanayaa qidrigiibuu u laabanayaa meeshaa marka waxaa ku jiraysa alidmaar qabla dikri yacnii in damiir la sameeyo ayadoo aan la sheegin cidduu u noqon lahaa damiirka waxaa la sheegaa soo ma ahan markii cidduu u noqon lahaa lasoo sheega kadib ayaa damiirka loo celiyaa meeshaan laakiin damiir in la keenaa horeysa wixii damiirka loo celi lahaana warkii dibi uga dhece oo markaan idhaahdo aatuunii ufriqhu ha-dan markaan sheego waxaan u celi lahay aawe yaa waa qidran soo maaha weli maanan sheegin damiirkaa la hormariyey maxaa la dibdhigay marjicii damiirkaa la dibdhigay arrintaasina way bannaan tahay sababtuna waa maxay sababtu waxa waaye cawdu damiiri qaacidadii aan soo marnay hadda ka hor waxa la diidi jiray maxay ahayd cawdu damiiri ilaa muta'akhirin lafdan wa rutbatan hadda meeshan waxaa yaalla cawdu damiiri ilaa muta'akhirin lafdan laa rutbatan wadalika jaa-izun taasina way bannaaneed soo ma damiirka in loo celiyo lafdi ahaan wax ka dambeeya hadda qidran way ka dambaysaa ufriqhu qidran baa dambaysa lafdigay ku dambaysaa laakiin inay soo hormartay xaq u lahayd inay soo hormartoy ficilkeeda ku xigsato oo la yidhaahdo aatuunii qidran in la yidhaahdo kadibna ufriqhu la dibdhigo saasay ahayd soo maahan xaqeeda in ficilkeeda ay kusoo xigsaty ahayd hadda waa la dibdhigay dibidhigaasi marka waa xagga lafdiga laakiin xagga darajada ma aha darajada soo hormaray leedahay taas waa bannaanaa jirta soo maaha ida way bannaan tahay wax dhiba ma laha markaba haddaad kan hore camal siiso acmalta thaanii midka labaad caamilka labaad waad camal siinaysaa oo waxaad camal uga dhigaysaa fii damiiri dalika اlsmi isimkaas damiirkiisa isimkii almutanaasaci fiihi laysku haystay ee lagu doodayay tusaalaha waa kana marka fataquul waxaad leedaha qaama waa istaagay waqacadaa akhawaaka labadaada walaaloodna way fadhiistay qaama akhawaaka labadaada walaalood waa istaageen waqacadaa way fadhiisteen waa sidaas macnuhu hadda qaamo iyo qacada ayaa waxay yihiin labadii caamile doodaysa waxaa la isku haystana marka hore waa maxay kelimadda akhawaaka waa waxaa laleeyahay qaama akhawaaka ila akhawaaka hadda faacil waa imaa inay qaamo u noqoto wa imaa inay qacado u noqoto mutanaasac fiigu hadda akhawaaka waa haddii aan siino marka midka hore haddaan camalka siino oo wixii la isku haysta kan hore aan u xukunno akhawaaka yay faacil u tahay yaa aan isla soconno akhawaaka faacil yay u tahay qaamay faacil u tahay qacada maxaan u samaynaynaa marka qacada waxaan u samaynaynaa damiiraan u keenaynaa damiirkaasna yuu u noqonayaa akhawaaka u noqonayaa damiirkaasi waa alifu tasniyaha hadda ku jira marka oo sheikhu uu soo qadaray qaama maxaa la yidhi waqacadaa waqacadaa aliftan ku jirta alifu tasniyaha ah yay u laabanaysaa akhawaaka ayay u laabanaysaa akhawaaka ayay u laabanaysaa idan qacada markaan qaamo u xukunnay isimkii laysku haystay iyo macmuulkii laysku haystay qacadda waxaan ku xallinay in ayadana aan camal siino oy damiir ku shaqayso damiirkaasna uu noqdo mid u laabanaya kii laysku haystay ee ficilka hore loo xukumay marka waxaan leenaha qaama waqacadaa akhawaaka qacadaa aliftan ku jirta waxay u noqonaysaa akhawaaka ayay u noqonaysaa haddii marka laysku xijiyo maxaa la leeyahay qaama akhawaaka waqacadaa saasay noqonaysaa labadaada walaalo ayaa istaagay wayna fadhiisteen waa istaageen waana fadhiisteen ma la fahmo halkaa damiirkaas la soo qadarayo kan labaad saasaa marka lagu xalinaya waayahay wa darabanii waa tusaale labaad kii horo la camal siiyey kan labaadna damiir u noqonaya mutanaasac fiihigii loo soo qadaray wuxuu yidhi wadarabanii waa i garaacay wa akramtuhu waana karaameeyey zaydun zayd darabanii iyo akramtu horaan usoo marna soo maahayn inay ishaystaan waxa la isku haystanayou ahaa zayd buu ahaa hadda yaan u xukunnay zayd darabanii baan u xukunnay faacilaan uga dhignay oo waxaan idhi darabanii zaydun markaan nidhi darabanii oo zaydun faacilkii aan ka dhigno midii hore daraba aan u xukunnay akramtu waxbaan ka xukunnay sooma mafcuul la-aanaa haysay waxaan leenaha adiga damiiraa lasoo qadaraya oo waxaa leeyahay darabanii wa akramtuhu ha-dan yay u noqonaysaa zayday u noqonaysaa ila almutanaasac fiihi bay u noqonaysaa asay damiirkaasay mafcuul ka dhiganaysaa marka saasaa lagu xalliyey wa darabanii wa akramtuhumaa akhawaaka darabanii wa akramtu akhawaaka akhawaaka waa tahniya sooma daraba iyo akramtu ayaa waxay isku haysteen akhawaaka isku haysteen hadda yaa loo xukumay yaa darabaa loo xukumay faacilay ka dhigatay akramtu maxaa loogu sameeyey marka waxaa loo sameeyey loo soo qadaray damiir u noqonaya isimkii mutanaasac fihi oo ah akhawaaka u noqonay wa akramtuhumaa humaadaas iyay u noqonaysaa akhawaakada dambey u noqonaysaa wa mara bii wa marartu bihimaa akhawaaka wa mara bii waa isoo maray wa marartu bihimaa akhawaaka mara bii akhawaaka mara bii akhawaaka waxaa la isku haystay waxay ahayd akhawaakaadan dambe waxaa isku haystay mara bii iyo marartu mara bii iyo marartu baa isku haystay inaad tirahdee marartu biakhawayka iyo inaad tirahdee mara bii akhawaaka taasaa la iskugu haystay yaa loo xukumay hadda yaa kan horaa loo xukumay akhawaaka waxay noqotay faacilkii mara ayay noqotay midii dambe maxaa lagu xalliyey marka waxaa lagu xalliyey in loo soo qadaro damiir u laabanaya ila اsm اmutanaaزc wamara bihimaa bihimaadan damiirku muxuu unoqonaya akhawaakada dambe u noqonaya allaahuma صali wasalim عalayhi wabaarik عalayhi عalى muxamadi allaahuma صali wasalim wabaarik عalى muxamed sidaas ahayd soo maha asalkii allaahuma صali ayaan waxaan u xukunnay calaa muxamed lafdiga mutanaasaca calaa muxamed buu ahaa jaarumajruurka u ahaa jaarumajruurka meeqa ficilaa isku haysatay yaa saddexaa isku haysatay waxaan u xukunnay midkii hore calaa madhabi alkuufiyiin aan ku soconnaa hadda kan horaan u xukunno labada dambe maxaan ku samaynaynaa waxaan usoo qadanaynaa damiir u noqonaya ila almutanaasac fiihi oo waxaan leenahay allaahuma salli wasallim calayhi wabaarik calayhi calayhidan ha-da ku jirtaahi xaggee u noqonaysaa muxamed calayhi salaatu wasalaam calaa muxamedda dambe u noqonaysaa calaa muxamedna yaa la siiyey sallida horaa la siiyey labada dambena damiir ayada u noqonaya loo soo qadaray kaasaa lagu xalliyey waa goorma markaas waa markaa calaa madhabilkuufiyiin aan ku soconno oo midka hore aan camal siino kan dambe damiirkaas kan u noqonaya mutanaasac fiihigii baa loo soo qadaraya xaaladaas waa ka baxnay xaaladdii reer basraa la gelayaa marka ayagana see u dhaqayaan wuxuu yidhi waa in acmalta thaani midka labaad haddaad camal siiso caamilka labaad ee macmuulka ku xiga waa midkii reer basra ay camal siinayeen soo maa haddaad camal siiso fa in ixtaaja alwalu midka hore hadduu u baahdo ilaa marfuucin marfuuc hadduu u baahdo admartahu waa waa u idmaarinaysaa damiirkii ayaad ula imaanaysaa taquul waxaa leedahay qaamaa waqacada akhawaaka saasaa leedahay wuxuu ku leeyahay midka labaad haddaad camal siiso waxaa la fiirinayaa kan hore muxuu u baahan yahay isimkii la isku haystay waa la kala xukumay xukunkiisu waa dhammaaday xukunkii yaan siinay waxaa la yidhi caamilkan u dhowaan siinaynaa maadaama uu asiga deris leeyahay kii hore see maxaa loogu talin marka ilaa isna waa baahnaayo waxbuu rabay reer kuufa reer basre waxay leeyihiin waxaan fiirinaynaa wuxuu u baahan yahay kan hore hadduu marfuuc u baahan yahay oo matalan faacil ka maqan yahay damiiraa looga dhigayaa waa loo soo idmaarinaya waxaa leedahay taquulu qaama waqacada akhawaaka asalka waxay ahayd qaama waqacada akhawaaka asalka qaamaa ma ahayn intaana la kala xukumin ka hor waxay ahayd qaama waqacada akhawaaka qaamana faacil bay rabtay qacadana faaciday rabtay akhawaakana keliyaan meesha tili soo maaha waa la xukumay oo xukunkii wuxuu u dhacay oo la siiyey akhawaaka waxaa la siiyey qacada ayadaa deris la aha layidhi hala siiyo qaamana waxaa la yidhi adigu waa fogtaha maadaama aad ka fogtahana faacilkan ma lihid meesha yaalla maxaa marka ayada lagu sameynayaa damiiraa u keenaysaa damiir faacil u noqda ayaad u keenaysaa midda hore maxaa leedahay marka qaamaa baa leedahay qaamaa alifta ku jirta waa maxa waa alifu tasniya maxay tahay halkan waa faacilkii idan baahideeda waa la daboolay soo ma baahideeda damiirkaasaa lagu daboolay qaamaa waqacada akhawaakaad leedahay wa in ixtaaja hadduu u baahdo waxa baahanaya yaa waay waxa baahanaya waaye macmuulkii hore waxaa laga hadlaya waa macmuulkii hore ilan kii dambaan siina sooma wix laisku haystay kii hore hadduu u baahdo ilaa mansuubin mansuub hadduu u baahdo ow majruurin ama majruur u baahdo xadaftahu waad xadfaysaa buuli waad xadfaysaa kal aayati sida aayadda oo kale aayadda oo kale muxuu ula jeedaa aatuunii ufriq calayhi qitraa aatuunii mafcuul labaad baa ka maqnaa soo maaha mafcuulkeedu muxuu yahay hadda ma la sheegay mase waa maxduuf yaa maxduuf waay saasuu u xadfanaanayaa macnaha waa loo soo qadarayaa laakiin waa maxduuf dhawaaq ahaan loo sheegi maayo laakiin meesha waa ku jira waa loo soo qadaraya sida aayaddaba aan loogu dhawaaqan hadda lama akriyo mafcuulkaas labaad aayadda soo maha ufriqna yaa loo qidranna yaa hadda loo xukumay calaa madhabi albasriyiin ufriqaa loo xukumay aatuni mafcuulkeeda labaad aaway waxaa leeyahy waa maxduuf sababtu waa maxa midda hore muxuu kuu dhihi waaye waa la xadfayaa ila wuxuu ku yidhi damiiraa la keenayaa soo maha markii marfuuc u baahan yahay marfuucu faacil waay faacilkuna cumde iyo tiir waay walaa yajuusu xadfuhu axkaamta faacilka soo kumaanan soo marin faacilka ma banaana in la xadfo saa darteed waxaa qasaba in damiir la keenaa qasab noqda laakiin mafcuulka muxuu yahay iyo majruurka iyo fadlaya dheeraad wa in la xadfana way banaantaa waana soo marnay in mafcuulka la xadfi karo mafcuulka in la xadfi karo horaan usoo marnay hadduu marka u baahdo mansuub iyo majruur waad xadfaysaa ila xadfigooda bannaane sida aayadda looga xadfay kal aayati wa ka qowlika iyo qowlkaaga aad tidhi darabtu wa darabanii akhawaaka darabtu wa darabanii akhawaaka aayadda sidaasaad leedahay darabtu waan garaacay wa darabanii waxaana i garaacay akhawaaka labadaada walaalo yaa la siiyey hadda akhawaaka yaa darabanida dambea la siiyey haa midda hore marka maxaa ka maqnaa mafcuula ka maqan soo maaha waxay ahayd in la yidhaahdo darabtuhumaa darabtuhumaa saasay ahayd ilan labaa la garaacay wey labaan garaacay aa la rabtaa inaad tiraahdo faacil way haysataa mafcuula ka maqan darabtuhumaa in la yidhahday ahayd waa laga xadfi mafcuulka hadda waa maxduuf wa marartu wa mara bii akhawaaka marartu wa mara bii akhawaaka waxay ahayd ama meesha hadda ka xadfan oo ka maqan waa jaarumajruur ila mara ficil iskeed uguma gudubto sooma jaarumajruuray qaadataa waxaad leedahay marka marartu bihimaa saasay ahayd in marartu bihimaa jaarumajruurkii waa maxduuf waa laga xadfay calaa madhabi marka basriyiin saasaa ku wadaysaa kan labaadaad siinaysaa midkii la isku haystay midka horena waxaad fiirinaysaa wuxuu u baahan yahay hadduu faacil u baahan yahay waxaa ku qasbantaa inaad damiir keento hadduu mafcuul ama mansuub iyo majruur u baahan yahay waa xadfaysaa laakiin cinda alicraab waad soo qadaraysaa waa xadfaysaa lakiin markaad wax iraabayso waad sheegaysaa in meesha wax ka maqan yihiin dariiqaasna waa dariiqii reer basro w khulaasadii marka baabu tanaasuc atanaasuc saa hore usoo marnaba waa dood waxba waa lays haystaa waxbaa laysku haystaa tanaasucu marka wuxuu ka kooban yahay mutanaasicaani wa mutanaasacun fiihi laba ishaysata iyo mid la isku haysto intaas kama baxsana soo maa ama saddex ishaysata iyo mid la ysku haysto ama saddex ishaysata iyo laba la ysku haysto inta waa noqon karaa saddex wax ka badan oo ishaystana lama sheegin saddex caamil wax ka badan oo ishaysta lama sheegin meesha marka waxaa yaalla cawaamil ishaysata oo saddex ugu badan tirada ugu badan saddex ay tahay tirada ugu yarna meeqa waa labo ilan hal hal waa dooday lama yidhaah tanaasuc hal kama yimaado halkaasaa wixii yaalla meesha qaadanaya mana u baahnay cidula doodaba meesha ma taalo waxa ugu yarna waa labo waxa ugu badanna waa saddex iyo macmuul lagu doodayoo la ysku haysto baabkaasi maxay u yaqaanaan naxwiyiintu waxay yidhahdaan baabu tanaasuc waxay yidhahdaan baab atanaasuc baabkan marka hadday dhacdo oo laba caamil ama saddex caamil ay macmuul isku qabsadaan yaa loo xukumayaa horta midka koowaad waxaad ogaanaysaa midkaa rabtaad u xukumi kartaa xagga jawaaska iyo bannaanaanshaha aatuunii ufriq calayhi qitran qitran haddaad tidhaahdo waa mafcuulkii labaada aatuunii way kuu bannaan tahay haddaad tidhaahdo waa mafcuulkii ufriq haddaad tidhaahdana way kuu bannaan tahay laxniyaad ku dhacda iyo waa qaldanta midna laguma dhihi karo laakiin midee afdal ah tee owle ah oo ku habboon middaasaa la isku khilaafay labada macmuul kee ku habboon in la siiyo naxwiyiintu xagga madaahibta marka laga hadlaya waa laba madhaboo waaweyn madhab اlbasriyiin iyo madhab اlkuufiyiin labadaas qolay u qaybsamaan reer kuufa iyo reer basra kuufa iyo basra waa laba magaalo ciraaq ka mid a laakiin waa labadii madraso ay kasoo kala baxeen labada qolo madrasana siibawehiya shiikeedii ahaa madrasana kisaa-iya shiikeedii ahaa qolo kaloo saddexaad oo labada midna aan ahayn oo mujtahidiinahoo fannigan ku ijtihaadana waa jiraan oo ibnu maalig iyo ibnu hishaami ay ka mid yihiin ayagu basriyiinna ma aha kuufiyiinna ma aha laakiin meeshii raajix la noqotay mar walba aadaan reer kuufa iyo reer basra mas'aladan waa isku khilaafeen marka waxayna khilaafkoodu ku tacalluqaa oo ku saabsan yahan waa hal arrin halka arrin waa maxay labada midkay owleysan waay macmuulkan ma caamilka hore inaan siinaa owleysan mase caamilka dambe inaan siinaa owleysan intaasuu ku saabsanya reer bakuufa waxay yidhaahdeen kan horaa la siinaa reer basrana waxay yidhaahdeen kan dambaa la siinaa saasaa afdala qolo walba waa afdalay taaganta ee waa waajib ma taagna qolo walbana way cilleeyeen oo reer kuufa waxay yidhaahdeen caamilkaana soo hormaray hadday laba qof kuu yimaadaan oo mid walba wax dalbanaya kii soo hormara in la siiyo waay qolada kalena waxay yidhahdeen maya meeshaan derisnimaa taalla deriskuna xuquuq gaar uu leeyahay idan caamilkan deriska la ah in la siiyo waay qolo walba warkooda wejiuu leeyahay sooma marka dhankaa laga fiiriyay iyo cilladay cuskanayaan laakiin sida saxiixa caamilka u dhowaa la siinaya haddaad caamilka u dhow siiso saad u xalli lahayd kii horena waa lagu sheegay haddaad kan hore siiso kan dambe saad u xalli lahaydna ayadana waa lagu sheegay oo labada qoloba waa way xalliyeen midkii laga xukumay waxaa marka meesha imaanqay hadda oo xaalad saddexaad ah waxaa is haysta saddex caamil wa macmuul waaxidana way isku haystaan sida hadda allaahuma salli wasallim wabaarik calaa muxamed soo saddex caamil maaha caamil waxaa jira kan ugu xiga macmuulkana aan ahayn kii ugu soo horreeyana aan ahayn soo ma xaguu ku jiraa dhexda midka ku jira waay oo kan asiga muxuu qabanaya yaa muxuu yacni xagow ka soo galaya ilan qolo waxay yidhaahdeen lisabqihi yaa loo siiyey kii soo horreeyey qolada kalena waxay yidhahdeen waa liqurbihi kanna muxuu noqon marka culamada qaar waxay yidhaahdeen kan horaa la haleeshiinaa kan calaa madhab ilbasriyiin kan horaa la haleeshiinayaaho waxay leeyihiin kanaa ka dhow kan ugu dhowaan annaga siinayna alأwl wاthaani waxay leeyihiin ayagaa darisa waa isla baxayaan labadaas kan ugu dhowaa la siinaa qolada kana maxay leeyihiin kan ugu horeeyaa la siinaa idan midkan dhexda ku jira labada qoloba ayagu uma arkaan inuu owlo yahay in la siiyo labada qolo uma arkaan maxaa yeelay lisabqihina loo sii maayo liqurbihina loo sii maayo liqurbihi haddii la yihahdo waa laga dhow yahay lisabqihi haddii la yidhahdana waa laga horeeyaa asiga marka dooda meel dhex uga jira labadaas hadday soo kala adkaadaan asiga waxuu meesha ku male soo ma ilan kii ka dhowaayaa loo diiday ama kii ka horreeyaa loo diiday labadu midba unbay noqonaysaa calaa kulli marka tanaasucaasi hadduu dhaco midka koowaad haddaad camal siiso kan labaadna aada camal tirto oo calaa madhab calaa madhab ilkuufiyiin weeye soo maaha midkan labaad waxaad ku camal siinaysaa damiir u noqonaya isimkii lagu doodaya dambeeya isimka lagu doodayana tacriifka ha ilaabinee mar walba waa dambeeya oo yata-ahar macmuuluna hadalka ku jirta meeshaas inaa xasuusnaataan waa midka la ysku haysta mar walba waa dambeeya ama faacil ha noqdo oo midka hore faacil uga dhig ama kan labaad uga dhig asiga mar walba waa dambeeya macmuul dhexda ku jiro oo caamilo ka horeeya caamilo ka dambeeya baabutanaazuc ma aha kasta baabutanaazuc maaha maxaa yeelay midku midkii lala sheegaaba qaadanaya soo ma haddaad tidhaahda akramtu zaydan wa darabtu a haddana keento yaa iskale zayd yaa akramtu baa iskale ilan dhexdaa gelisa tanaasucu wuxuu imaanayaa waa inuu macmuul ka dambeeyo labada caamilna ay horeeyaan haddii marka midka hore aada camal siiso kan labaad waxaad siinaysaa damiir u noqonaya kii laysku haysta waa madhabkii reer kuufa saasay ku xalliyeen reer basra ayagu kan labaaday camal siiyeen kii koowaad maxay ku xalliyeen waxay dhaheen waa kala qaadaynaa hadduu marfuuc u baahan yahana damiiraa la siinaa hadduu mansuub iyo majruur u baahan yahana waa la xadfayaa cinda alicraabna waa loo soo qadaraya ayaga kii hore saasay ku xalliyeen kan labaadna camalkiiay siiyeen oo macmuulkii laisku haystay kii dambay siiyeen waa la fahmaa soo maahan baabkaasi baabku waa kooban yahay yanba hore loo soo maray laakiin baab kooban oo mafhuuma waa jazakum allahu khayran wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin